allahuma laka alxamdu kuluh wailayka yurjacu اlmru kuluh calaaniyatuhu wasiruh faxaqun anta an tucbad waxaqun anta an tuxmad waanta calaa kuli shayin qadiir allahuma laka alxamdu xamda xamda yamla'u اlmiisaan allahuma laka alxamdu calaa kuli nicmati ancamta biha calayna fi qadiimin aw xadiid aw khaasatin aw caamah waashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولليال إلهي أيا نعموينك وإنه قال ضيستي مهات كله أوردن ilaahay ayaa mahad kule nabadgelyada uu ina siiyey ilaahay ayaa mahad kule caafimaadka uu inagu galladaystay iyada oo ummad badan caafimaadkii uu ka qaaday oo uu ku imtixaamayo ilaahay ayaa mahad kule raxmadda iyo roobka uu inoo shubay ilaahay ayaa mahad kule in ilaahay ina soo gaadhsiiyey bishii ramadaan ee sanadkan kun afar boqol iyo koob iyo afartanka inaga oo caafimaad qabna allahuma laka alxamdu allahuma laka alxamdu allahuma laka alxamdu allahuma zidna ilaahu adaa mahad kule noo ziyaadi walaalayaal waxa aan runtii xiiseeyey mawaadiicda bisha ramadaan iyo ramadaanta waxyaabaha sida gaarka ah loo sameeyo ee khayraadka ah waa ay kala duwan yihiin waxa aan runtii maanta soo qadimay sida nidaamka caadiga ah ee lanooga bartay waxay ahayd ramadaanta iyo fadligeeda inaan ka waranno marka ay soo gelayso ama deriska ugu horeeya ka dhigno waa laga warami doonaa insha allahu laakiinse acmaasha ramadaanta la qabto mid ka mid ah ayaan jeclaystay oo ka ugu baahida badan ee maanta aynu ugu baahi badannay inaan soo qadimo walaalayaal waa waxbixinta iyo in laysa saacido walaalayaal sadaqada iyo waxbixintu waa cadiyad iyo bixin la bixiyo iyadoo ilaahay dartii looga jeedo oo ilaahay abaal lagaga doonayo ama ha loo bixiyo si waajiba oo ilaahay kugu leeyahay xoolahaagii oo ay ku waajibtay aad ka bixinayso ama si tadawacnimoah ama sunnanimo ah oo aada ajri ku doonayso walaalayaal fadliga sadaqadu leedahay ilaahay qur-aankiisa in badan buu ku sheegay sida oo kale nebi moxamedna sala allahu calayh wasalam axaadiistiisa in badan ayuu ku sheegay cibaadada waxbixintu waa cibaado culus in qofku wax bixiya wax sahlan maaha salaada waa tukanaysaa markaad salaada tukato intaasaa lagaa doonayaa lama idhaba dhaqaalo lama socdo dhaqaale lama socdo waa tukanaysaa laakiin wax bixi oo ha kaa soo go-o inaad wax bixisaa way culustay walidaalika ilaahay inooma qarin laxa jeclada ilaahay wuxuu yidhi wainahu lixubbi اlkhayri la shadiid bani aadamku waa uu ku daran yahay maalka bixintiisa maalka bixintiisa maalkaabuu ku daran yahayba laxa jecladiisu waa culustay lixubi اlmaal waa ku daran yahay watuxibuuna اlmaala xuba jama maalka aada iyo aad baad u jeceshihin baa ilaahay yidhi halkaasaa imtixaanku ku jira qofkii waxayey oo ilaahay ku abuuray inuu xoolaha jeclaado uu lajeclo geliyo ayaa la leeyahay markaad taa la dagaalanta ee aada naftii khilaafteed soo saarto ee aada soo saarto ayaad ajir ku helaysaa taasood bixin weydana ood dabcaal noqotana oo aad dadkii jilicsanaa eegi weydana hadda iska jir walidaalika ilaahay mu'miniinta markuu ammaanayo muxuu yidhi wayuطcimuuna الطacaama calىa xubihi miskiina wayatiima waasiira mu'miniintu waxay quudinayaan oo ay jannada ku galeen calىa xubihi isaga oo tafaasiirta damiirkaa lagu fasiray isaga oo xoolihii iyo quudintii waxaanuu quudinaya jecel ayuu haddana khilaafayaa markaasu bixinaya ama wayuطcimuuna الطacaama cuntadii iyo quudintii ayay dadka quudinayaan calىa xubbihi isagoo iimaankiisu intuu kor u kacay quudintaa uu quudinaya jecel oo qofkii markaa kor u kacay iyo tafaasiir kale ilaahay baa jala jalaaluhu qur-aankiisa ku sheegay sidaas darteed walaalayaal waxbixintu way kala duwantahy waxbixintu way kala duwan tahay wakhtiyadeedaa kala duwan oo kala fadli badan wakhtiga ay ugu wanaagsan tahay in wax la bixiyaa walaalayaal waa bisha ramadaan sida acmaasha kaleba ay ugu badan tahay waxaan doonayaa inaan idiin sheego waxbixinta in wax la bixiyo iyo soomka labadaasoo la isla helo in janno lagu helo xadiidka nebiga sala allahu calayhi wasalama ila eega wuxuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiid oo saxiixa inna fi ljannati gurafa qusuur iyo guryo dhaadheer ayaa jannada ku sugan oo sida muraayadaha dhalaalaya dibadda laga soo arkayo gudaheeda gudahana dibadda laga arkayo oo wada muraayado oo kale qurux iyo sharaf meesha wada muraayadda way ka qurux badan tahay ta aakhira maxaad u malayn yaa loo diyaargareeyey bal dhegaysta yaa guryaha yaa loo diyaargareeyey waxaa loo diyaargareeyey liman alaana alkalaama qofka hadalka dabciya ee dadka u dabciya wa acama acaama dadkana quudiya wax bixiya oo quudiya weliba raashin baa laga hadlaya imaka wa taabaca asiyaama soomkana israacraaciya soomkii iyo quudintii baa la israaciyey waa maalinteedii wa sallaa billeyli salaatuleylkana u kaca waannaasu niyaamun dadka oo hurda afartaa arrimood adigoo dadka quudiya adigoo soomka ku dadaala faralkiisa iyo sunnihiisa adigoo hadalka dabciya adigoo habeenkii ilaahay u kaca marka dadku wada hurdaan ayaa helaya jaa'isadda iyo jannada walaalayaal nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam deeqsi buu ahaa deeqsi buu ahaa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam deeqsi marka aynu leenahay dadka maskaxdooda waxaa kusoo degdegaya waxbixinta maya waxbixinta oo qura maaha deeqsi qofku waxa uu ku noqonayaa waxa khayrka oo dhan qof baa deeqsi ku ah qur-aan akhriska oo aan lagu gaadhayn qof baa deeqsi ku ah cilmiga inuu ummadda u gudbiyo qof baa deeqsi ku ah inuu ummadda waxa weeyaan wanaagooda ka shaqeeyo iyo khilaafka ka ilaaliyo sulxooda ka shaqeeyo qof baa deeqsi ku ah waxbixinta waxaasoo dhan iyo qodobadaa iyo kuwa aynaan sheegin oo dhan buu deeqsi ku ahaa macnaha shaamilka ah ee dhammayska tiran ee kelmadda deeqsi leeday nebi moxamed sala allahu calayh wasalam isagoo deeqsiga ahaa bisha ramadaan ayuu ugu sii deeqsisanaa haddana hadday tahay qur-aan akhriska oo maleku jibriil ay wada subcin jireen iyo hadday tahay maxay iyo hadday tahay waxbixinta labadaba iyo khayrkoo lagu dadaalo dabaysha la soo diray ee dhabanaysa ee dhacaysa ayuu nebigu ka dheerayn jiray khayrka uga dheerayn jiray hadday tartamaan nebi maxamed baa ka dheerayn jiray walaalayaal hadal badan uma baahnin aayado badan oo laydinku dul akhriyana uma baahnidin xaaladda maanta dalku marayana waad la socotaan inagu caafimaad baynu haynaa allah haynoo siiyaado ummadda dhibtu gaadhayna allaha ka dulqaado taasi waata laynagu leeyahay laakiin raadka iyo saamaynta ay yeelatay ayaa ina raadeeyey waana sababta aan u doortay inaan mawduucan maanta soo dhigo innaga waxay inaga raadaysay xaggii dhaqaalaha walaalayaal waxay inaga raadaysay xaggii ganacsiga waxay inaga raadaysay xaggii shaqaalihii inoo shaqaynayey ee ganacsiga inooga shaqaynayey oo shaqaalo badani meeshii ka baxeen waxay inaga raadaysay hudheelladeennii noocay doonaan ha noqdaane waxay inaga raadi- raadaysay gawaadhidii inoo u kala gooshayey dalka iyo gudahaba waxay inaga raadaysay dadkii jilicsanaa oo markii horeba jilicsanaa sidii loo saacidi lahaa sida dadkii waalwaallaa ee dhimirka wax ka qabay dadkii jilicsanaa ee agoommo ahaa ee xarumaha lagu hayey waxay inaga raadaysay shaqaalaheennii waxay inaga raadaysay muruqmaalkeennii iyo ganacsatadeennii ku soo foofayey magaalada innaga ummaddeennu waxay u badan tahay mushahar ay helaanoo badani ma jirto ummaddeennu haddii ay mushahar helaana in yaroo ku filan bay helaan inta waxaysaa iyagoo dadaalaya runtii in badanoo ka midi haddana waxaad moodaa ilaahay unba subxaanahu wa tacaala arrimaha og eh in dadka aan waxba haysanin ay nagu badan yihiin taladeennu waxa ay tahay iyo arrinkeennu markaynu dhaqaalaheenna eegno sidii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalama uu shimbiraha ku sifeeyey ee uu yihi shimbirtu subaxdii iyadoo gaajaysan ayay soo baxda wixii allow qoray bay heshaa galabtiina iyadoo caloosh u buuxdo oo aan wax kala sidan wixii ay soo heshay maanta uun caawa iyo maanta cunaysa ayuunbay gurigii ku noqotaa kaydna ma haysato taasaynu u badannay waxay raadaysay walaalayaal tacliintii bay raadaysay waalidku dhaqaaluu bixin jiray oo uu dalka ku saacidi jiray oo uu shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya ku saacidi jiray tacliinta waalidku inta yare ay masaariifta ka jiri jireen ka jari ay macallimiinta siin jireen dalka wax badan bay u haysay maantaana la dareemaya macallimiintii baa soo baxday oo aan wax alla waxay hayaan jirin bil bartankeed laga joojiyey tacliintii aan mushaharna loo hayn iskuullo badan iyo madaaris badan baa kiro ahaa oo iyagana dadka ka kireeyeyna ay intaa ku noolaayeen dabadeedna kiradii iyo mushaharkii iyo wixii oo dhan baa soo baxay waxaa ku noolaa madaarista oo si dadban ugu noolaa intaa yaree furan basas baa ku noolaa oo qaadi jiray waxaa ku noolaa qaar nadiifiya oo dumara oo carruur laga yaabo agoomaa inay haystaan waashmaannaa ku noolaa qaar sameeya quraaca oo xabadda quraaca iyo xabadda waxa weeyaan wax yaree kale carruurta loo sameeye nusasaaco ah ku noolaa wixiiba wayse soo xidheen wixiiba wayse soo xidheen halka xaaladda dalku maraysaa waa taa iyo arrimo kale oo badan oo jira markuu sidaa yahay haddaba dadka khayrku kama dhammaado watuxibuuna almaala xuban jama halkaasuu imtixaanka haddaba ka bilaabmaya maalkana waa jeceshihiin waa laga yaabaa dadka qaar inay ku yaro jirto waxbaa dhici doonee adugu waxoogaa yar kaydi maanta maalintii la kaydin jiray ma aha waa maalintii wax la wada cuni jiray waa maalintii la isa saacidi jiray waa maalintii ajriga la shaqaysan jiray ilaahayna ballan buu qaado wuxuu ihi wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu ilaahay baa yidhi waxaad soo saartaan ee aad bixisaan ilaahay waa idiinsoo gadaal marinaya ilaahay baa kuu ballan qaaday waa damaanad malag baa kuu ducaynaya bixiyow oole ilaahayow qofkaa wax bixiyey bedel sii ka maanta oo weliba ay sii daran tahay iyo mar walba dhabcaala ee ummadda waxba sii waaye bakaylka noqdana malag baa habaaraya oole allahayow ka xidho ka kala dig maanta maalinteedii ma aha saas darteed waxaan ku talinayaa walaalayaal in aynu nidaamka aan kusoo khudbadayda kusoo ururinaya dadka baahan waxaynu ka dhigi karnaa saddex qaybood baan u dhigi karaa waxaan odhan karaa dadka baahan waa dad qaar ehelah ehelkii qof walba ehelkiisii qofkii waxayey iyo dad jaara iyo dad muslimiintii guud ah oo masaakiina magaca miskiinna inaynu isla fahanaa wanaagsan miskiin waa ka aanimka waxba hayndee masaakiin baa lagu sheegay qaar dooniyo wata ama safiinatu فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا غصبا dad dooni leh ayaa la yidhi masaakiin bay haayeen doonidu hadday shaqayn weydo waxba la saari waayo dee waa faqiir uun gaadhiga nineteenka ah ama u d-ga ah ama shaambooga weyn haddii waxbaba la saari waayo waa miskiin gaadhi buu leeyahay maaha hudheel weyn hadduu leeyahay oo hudheelkii cidimo aanay soo gelayn waa miskiin meheraddii yarayday uhayay hadday ka xidhantay waa miskiin macallinkii ummadda u shaqaynaya waalidku wax siinayeen hadduu waaye waa miskiin ee markii horeba ahaa qaadama dhargaanka dadku waa dad aan waxba karayn waa qodob waa dad jaara waa ehelkii oo baahan waa jaarkii iyo muslimiintii caamka ahayd markay sidaa tahay saddexaasaan u qaybin lahaa anugu qof waloo waxayow jaarkaagu waxaan jeedaa ehelkaagu xaq bay kugu leeyihin laba ajrina waad ku helataa kaad siiso wax sii qof wal oo ehelkaagaa intaad kari karto miisaaniyad yar u samee raashin u dhig waa qodob maxaa inaga daboolmay haddii qof waloo waxayaa ehelkii iyo qaraabadii u inaga daboolo waxbaa soo nimcaynu hellay jaarkii baa yimid jaarku anuu si ballaaran baan u dhigayaayo jaarku waxa weeye jaarka dadku waxay u fahmaan kuwa gurigaad ka soo toosta uun maya jaarku waa cid alle ciddii aad daristaan ee aad wada joogtaan ama meherad iyo ganacsi agteeda wada jooga ama tacliim wada jooga ama jaarnimo iyo deris xagga guriga a noqda macallinkii jaarka ahaa ee madrasadiisa iyo iskuulkiisa ku dhex yaallay xaafadiinna macallinkaa iyo madrasadiisa ha la ogaado waa jaare jaarkii kalena ha la habeeyo oo inta waxaysaa intay isu tagto ha laysu geeyo marka wax laysu geeye wax noqonayaane deedna xaafadeenna yaa baahan intaasaa baahan maxaynu u tari karnaa taa ha la habeeyo iyadana oo adiguna afur saambuusihii iyo hilibkii iyo cashadii ha iska rab dhigin jaarkii agtaaduna yaanu gaajoon yaanu kugu aggaajoon axaadiisna way ku soo aroortay arrimaha noocaas taasna waa qoladii labaad qolada saddexaad waxaan laba masaakiinta waa dadkii caamka ahaa dadka caamka anaan wax siino een jaarna ahayn qaraabana ahaynna aan wax ugu talagal oo masaajidada iyo maraakista ha laga saacido oo ummaddu dabadeedna saaha isugu noolaato tii bulshada taasi waa taa ta dawladda dawladduna waa inay ummadda saacidaa intii ay karayso si nidaamsan weliba dadku marka wax weyn oo caama loo soo saaro khibrad badan baa runtii jirta waxaa laga yaabaa inay isku tuurtuuraan dad kale aanay gaadhayn si looga cararo ummadda degaan walba in odayaasheeda iyo culimmadeeda iyo madaxdeedu intay isu yimaadaan iyadoo aan la qarinayn banka lasoo dhigayo waa arrintaasaa la hayaa waar inteenna jilicsanaan siina ha yidhahdaan taa waa lagu badbaadaya marka wax laakiin lasoo qaado waxoogaa yaroo cuncuna iyo kharash waa laysku qabsadaa waa la caayaa dadka qof waliba qofka hole wax ka sheega wixiina wax ummadda wada gaadhaya mararka qaarkood inaanay noqon baa laga yaabaa haddii la qayqaybiyo oo la idhaahdo intaasaynu soo hellay gobolkeenna intaasaa loogu talagalay ka taliya haddii la idhaahdo kollay guux iyo qaylo la waayi maayo laakiin ummadda wuxuunbaa gaadhi ummadda wuxuunbaa gaadhi iyaduna in sidaa ay u dadaasho anu waxaan isleeyahay taa markaa hore qodobkaa horeen ka hadlay haddaynu ku wada dadaalo oo qaraabadii aynu wax siino oo jaarkii wax siino oo dadka muslimiinta aynu wax siino malaa bishaa ramadaan dee bishaa ramadaanna intaa aan sheegayba waa laga helaya nebi maxamedna aan ku dayanno in aynu xagga sadaqada maadaama uu ku dadaali jiray inaguna inay bishan ku dadaalo uma saluu wsalimuu cala rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wasalam imtihaala liqowli اllahi tabaaraka watacaala in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala اlnabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك ومنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك الإسلام اللهم اغفر لنا ول... اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين dembigeenna alla ha dhaafo kii waalidkeena alla ha dhaafo kii muslimiinta alla ha dhaafo walaalaha muslimiinta ee fariimaha kala duwan ina soo fartay ee qaar xanuun ka cabanayaan qaar duruufo adag ka cabanayaan qaar ahladoodii oo dhintay intuba ay soo sheegeen intaba waxaan leenahay dhibta inta dhimatay allah u naxariisto inta xanuunsanaysa xanuunka allah ka dulqaado inta duruuf adagoo dhaqaale hayso ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay faraj ummadda oo dhan u furo dhibaha kale ay soo sheegtay inaynaan sheegin allah ka dulqaado dhib oo dhanna allah inaga dulqaado dalka allah inoo ilaaliyo dadka allah inoo ilaaliyo dunyada allah inoo ilaaliyo muslimka allah ilaaliyo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واقم somalilan dhammaantii subaxdii iftiintaba soo gashaa siraadka iyo internetu sida too suuqyada magaalada ganacsigaa susumaya sixirada ascaarta iyo sarifkaa dhex yaallaa waxay saanta haystaan internet ilaa coosugan oo marqudha goyn hadduu ganacsigaagu korayo khubradda adduunyada sharar aad la geli layd waddan kale aad oo tegay kharashkaaga bixin baad internet adeegsanoo soo gashaa awood badan feebarkeedu saxan yahay ganacsigana u gaar yahay qoys lagama maarmay guriga iyo carruurta iyo madadaaladooda mar kastaba muhiime markay soo gasho helaan bay muxo badan mabsuudaan maankaaga geliyo internet hamoogaan gurigaaga soo gela wireless sbiid badan feebarkuna ku xidhan yahay la xidhiidh dadkaaga oo caalamka la jaanqaad mayfay awood badan dharaariya habeenkii hadduu isticmaalkaagu badan yahay daatadiisa xadid male mashquul iyo dhammaad ma leh mar qudhaata gurid ma leh haddaad gaadho suuq iyo goobaha waxbarashada halka lagu caweeyaba soobaa isgaadhsiin gurigaaga baahneen ruutir kugu xidhayno hawadaada keento kugu tidhi wayfaygaaga furo oo isticmaalla dabadeed hotsbot sbiid badan soo soo gasho waa shirkadda koowaad ee somalilan hogaaminaysa isgaadhsiinta internetka faibar optiga ka ganacsiga iyo ka guryaha iyo dhammaanba adeegyada kala duwan ee shirkadda soo ay bixiso internet awood badan oo faibarka ah wax ku faro ku daawo ku ganacso ku iibso ku iibi kuna ciyaar isticmaal mar walba iyo meel walba tayadu waa awoodee